waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
nasteexa kusoo dhawow idaacadda s b s waa mahadsan tahay bal in yar hadaad haddii aad noo dulmarto howlaha aad qabataan
waa idin salaamayaa adiga iyo dadka dhegeysanaya iyo bahda s b s waxaan u shaqeeyaa aniga bahda bahda la dhaho daharu waxaan qabanaa ama ka caawisaa bulshada ku xiran oo degan ereyada north melbourne windom iyo agagaarkeeda taageedkeenu inta badan wuxuu yahay dhalinyarada iyo ilmaha yar oo aan ka caawino waxbarashada shaqada iyo ka mid noqoshada bulshada programyo badan oo kala duwan ayaan qabanaa waxaa ka mid ah study squad program la dhaho oo loogu talagalay dhalinyarada in laga caawiyo waxbarashadooda haddii ay yihiin dhalinyarada dugsiga iskala dhigta iyo kuwii jaamacadda dhigtaba waxaa barnaamijkan wuxuu ka furan yahay north melbourne meesha aan ku naalno iyo windom iyo also amsa masaajidka amsa waxaa kaloo qabanaa barnaamijyo sportska ah oo la dhaho huddle up waxaa loogu talagalay dhalinyarada as well waxaa kaloo qabanaa forums oo dumarka iyo dhalinyaradaba loogu talagalay mid ka mid a oo aanqab aniga aan qabto waxaa la dhahaa isku filan waxaa loogu talagalay dumarka bulshada gaar ahaan hoyooyinka oo lagu xirayo hay-ado kala duwan sida for example headspace hay-ad la dhaho oo dadka culeysyada mental healthiga saaran ay ka caawiyaan iyo waxay kaoso ka caawiyaan hoyooyinka iyo parentska sida ay ula dhaqmi lahaayeen dhalinyarada waxaan ka shaqeynaa isku xirka waalidiinta iyo iskoolada waxaa kaloo ka shaqeynaa waxaan qabanaa barnaamijyo oo camps ah oo loogu talagalay dhalinyarada inaan wadno oo aan dhowr maalmood ay meelo kusoo ciyaaraan xooga aan geenno kuwaas iyo kuwo barnaamijyo kala badanood waa gartay marka hadda inta coronavirus uu jiray maxaa iska bedelay shaqadiina intuusan viruska soo bixin shaqadeenu waxay ahayd inta badan face to face laakiin markuu viruska dilaacay kadib waxaan bilownay inaan intii markuu bilowgii markuu virus soo baxay bilowgiisii waxaan qabanaynay wacyigelin iyo inaan dadka bulshada aan la socodsiino sharciyada iyo waxyaabaha cusub oo soo baxaya iyo sida khatarta cudurka idaacadda s b s hadda ka hor waxaa ka hadlay mahad iyo sheekh ciise oo ila shaqeeya sidii ay u wacyigelin lahaayeen bulshada waxaan la shaqeynan waxaan la shaqeyneynay dowlada dowladda iyo hay-ado kala duwan sida aan bulshadeena u caawin lahayn iyo sida dowladda bulshada u caawin lahayd iyo dhibaatooyinka naga soo raacay si aan ula socodsiino dowlada dowladda waxaana weydiinay bulshadeena wixii baahi ah oo haysta si aan caawimaad u raadino oo aan ugu soo diyaarino waa gartay hadda dowladdu lacago ayay ballan qaaday marka maxaa loogu talagalay lacagahaas lacagaha waxaa loogu talagalay multicultural multicultural communities oo dhan ama ummadda immigrantska ah oo dhan oo victoria ku nool si ay dadka uu viruska dhibaatada u keenay loo caawiyo hadow marka waxay ka shaqeynaysaa xagga qalabka waxbarashada sida laptopska iyo deviceska sidaan u caawin lahayn dhalinyarada u baahan qalabyadaas iyo baahida cuntada oo ay dad badan kasoo cabadeen inaan ku caawino hadda waxaan ka shaqeynaynaa inaan boqol qoys ama ka badan inaan ku caawino inaan cunto packages aan siino waxaan loogu talagalay cuntadaas dadka ay baahida cuntada qabsatay oo kasoo cabaday
waa gartay dhibaatooyinka hadda ugu daran ee haysta bulshada maxay yihiin dhibaatooyinka ugu daran oo aan aragnay hadda waxay yihiin dhaqaalihii oo yar maadaama guriga la joogo shaqola-aan daran darteed oo mujtamaca hadda qabsatay dad badan baa shaqola-aan ay ku dhacday markuu viruska dilaacay waxaan kaloo aragnay waalidiinta oo culays weyn uu saaran yahay wuxuuna ka saaran yahay inay ilmahooda supervise gareeyaan ileen ilmihii guriga hadda wax ka baranayaan marka hooyooyinka iyo waalidiinta oo dhan waa inay ilmi inay macalimiin u noqdaan ilmahoodii oo guriga ay ku caawiyaan marka taas dhibaato kale oo oo viruska daraadii soo baxday bay bay nagu noqotay dhibaato kale oo soo baxday oo aragnayna waxay ahayd ilmihii oo guriga ku xiran markaad guriga ku jirtid maalin walba wakti dheer xoogaa mental healthkaaga uma fiicna marka dad badan baa ka cabaday inay all day everyday ay gurigooda ku jiraan
waa gartay ugu dambeynta maxaa talo ahood u soo jeedin lahayd eh, dadka ku dhegeysanaya dadka i dhegeysanaya talada u soo jeedin lahaa waxay tahay horta inaan gurigeena ku jirno oon guryaha laga bixin inaan sharciyada kasoo degaya dowladda aan raacno oo aan dhegeysano n wafaatyo badan oo kala duwan baa jira oo lagala socon karo n sharciyada cusub oo soo baxaya maxaa la dhahaa dadka oose waxaan ku dhihi lahaa in aan nadaafada badino iyo inaan isdhexgalka badan aan yareyno um, si aan viruskan insha allah u dilno aan ugu noqono sideenii hore
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho